kusoo dhowaada barnaamijka ah hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan barnaamijka u gelin akhrinta dhambaalada maxaa dhegaystayaashan u haysaa
daandureeyow sida aad sheegtaba intaanan dhambaallada gelin dhegaystayaasha waxaan u hayaa heesta lix kun iyo lix boqol fanaaniinta salaad maxamed shardi salaad derbi iyo zaynab cege maxamed
kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay hayga laba hayga leexan hana liicin hana laba halig doonin hayga laba hayga leexan hana liicin hana laba halig doonin ama libintaseeg ama labalis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ama libintaseeg ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno isnabadgeliyayno
alla xodkiyo adduunkaba ducan kugu laamaansho kugu ladhay alla xodkiyo adduunkaba ducan kugu laamaansho kugu ladhay هلللي هلف لف هاليامين خالقي الاحتقان هلللي هلف لف هاليامين خالقي الاحتقان لبشد ما بيننا لبلس عشقا نبتلي وجعي الكوا أنا بدقليينو لبشد ما بيننا لبلس عشقا نبتلي وجعي الكوا أنا بدقليينو أنا بدقلينه
jacayl aan libidhayno aan libiqsanayn baan kugu ladhay jacayl aan libidhayno aan libiqsanayn baan kugu ladhay halligligan hallexleexan soo lexadso ana laba hallig doonin
ligliggan calexleexan soo leexad waxaana laba ligoonin ama libintaseeg ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba ha nabadgeliyayno ama libintaseeg ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba ha nabadgeliyayno ha isnabadgeliyeyno
ladnaniyo barwaaqiyo laydha caafimaadkaan ku ladhay ladnaniyo barwaaqiyo laydha caafimaadkaan kugu ladhay
dhambaalka dhankayga ugu soo horreeya daandurayo waxa uu naga soo gaaray saxaab aan si wanaagsan u garanayo oo aan hal xaafad kusoo wada kornay intooda badan waxaanay kale yihiin xasan cali maxamed xasan cadde sheekh saalax madu ilyaas aweys diin dawaaq maxamed xuseen waasuge maxamed sheekh cumar jinni iyo ibraahim bare eerto jibriil cusmaan sugow iyo bashiir cali daahir amiin cusmaan sugow cabey maxamed kuulow iyo axmed mataane abra cali xaaji toxob abla xaaji saney iyo yacquub xaaji cabdulqaadir iyo cabdulaahi muxuyidiin sheekh aweys dhammaan waa idin saaxiibayaal waxaana asxaabtan oo isku duuban ay halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaan saalim mustaf qaasim waa ku salaamay saalim iyo marwadiisa naley maxamed macalin muuniye oo uu wiil ugu dhashay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada jowhar waxaana wiilkaasi loo bixiyey ducaale ducaale waxaan leeyahay adeer noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waayahay dhambaalkan waxa uu nooga yimid qadar sugow waxa uu jecel yahay inuu halkan ka salaamo cabdicasiis sugow salaad iyo fartuun sugow salaad iyo basre sugow salaad xabiiba salaad jilcow iyo maxamed salaad jilcow iyo cali sheekh deerow falxada cali daahiye iyo dhuuxa xuseen cabdi iyo sacadiya sheekh yuusuf iyo saciid sugow salaad iyo farxaan jilcow iyo kiin khaliif cabdi iyo sakariya jilcow waxaan filayaa inay dhammaantood ku dhegaysanayaan heesta kalen idin hayo waa ma waxaad soo jirin codkii maxamed sulaymaan
sida jawa geelo jilaal abaariyo jeead sida jawa geelo jilaal abaariyo jeeriyoad helay xalay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaaji kaajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado ee, aa, ijahaaga laydhigo ee, aa, ijahaaga laydhigo sida jibiinta roobkiyo jirko oo tahay habeenimo jeexigudnaayo sida jibiinta roobkiyo jirko oo tahay habeenimo jeexigudnaayo jidhamuu biyoobeen rahu jalow kaaleeyay kaaji kaajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniin ka jiibsado ee, aa, eejahaaga laydhigo ee, aa, eejahaaga laydhigo sida jaawa geelo jilaal abaariyo jeediyo waxaad helay sida jaawa geelo jilaal abaariyo jeeliyo waxaad helay xalay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaaji kaajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado ee, aa, ijahaaga laydhigo ee, aa, ijahaaga laydhigo xalay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaaji kaajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado ee, aa, ijahaaga laydhigo ee, aa, ijahaaga- hambalyadani daanda waxay naga soo gaartay dadka kale ah cabdinuur maxamed kidiye iyo xaaskiisa bahjo cali maxamed waxaa kaloo ku jira injineer shucayb maxamed raage iyo xaaskiisa maxamed cabdi wakiiki siraad iyo xaaskiisa axmed qadar iyo xaaskiisa zakariye shubka iyo xaaskiisa iyo dhammaan shaqaalaha salaam somaali bank ee soomaaliya iyo jabuuti waxay hambalyo ay u dirayaan mawliid maxamed ciise iyo xaaskiisa oo wiil ugu dhashay cisbitaalka ayaan siddeed iyo labaatankii bishan agos sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabtay heesta adeeg yaan ugu dira fanaanadda codka macaan faadumo qaasim hilowle
Italia
dambaalkan waxaa uu nuur nooga yimid jimcaale mustafe cusmaan iyo xamse mustafe cusmaan iyo namiil mustafa cusmaan iyo hodan cusmaan cabdi iyo cabaas cusmaan cabdi xamdo cusmaan cabdi asmo cusmaan cabdi cabdulaahi maxamed xasan cabdinaasir maxamed sahal nimco cabdulaahi xasan iyo cabdixaliim maxamed cabdulaahi dhammaantood waxay taaniyad u dirayaan axmed mustafa cusmaan iyo khayr cusmaan cabdi oo wiilu ugu dhashay magaalada burco wiilkaas oo loo bixiyey saami axmed mustafa waxay leeyihin allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay heesta kale aan idiin soo qabanayo waa codadkii axmed inshaar iyo saafi ducaale
ragga doorkiyan ka tugsanayo naftu daayinabid daylaylino ragga doorkiyan ka tugsanayo naftu daayinabid daylaylino waxaan doonayaa inaan dadab gale dhaqadaha rajada ha daboolino waxaan doonayaa inaan dadab gale dhaqadaha rajada ha daboolino labdooxantoo dhawadeedi tahay dayro ha ka dhigin Thank you.
ceeldeenaho dulisgaabaniyo dabar lagu cabiyo dhuuqha isku kihin ceeldeenaho dulisgaabaniyo dabar lagu cabiyo dhuuqha isku kihin waa hadal daweyn tusaaliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga dhigan waa hadal daweyn tusaaliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga dhigan ee dib isu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin ee dib isu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin niya kaadaban kuma diirnaxdee niya kaadaban kuma diirnaxdee ee dib isu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin ee dib isu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin niya kaadaban kuma diirnaxdee niya kaadaban kuma diirnaxdee
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah bashiir cali daahir maxamed abuukar caseer iyo cabdikariim cumar macalim aalos annaha iga reebin ee waxaa kaloo ku jira cabdiqani xaaji maxamuud iyo cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag oo ah akhyaartii raadiyo jowhar iyo sidoo kale injineer haldoor axmed mataaney abraha iyo maxamed shariif sabka cabdulqaadir maxamed iimaan abaabu iyo cabdifataax nuur saney bilo cusmaan goomey iyo make maxamed iimaan maryam sheekh cabdi iyo maxamed ibraahim jimcaale xasan cabdulaahi maxamuud go sports iyo shariif shuuriye xaashi iyo asxaab kale dhammaan waxaanay u hambalyaynayaan saalim mustafa qaasim iyo marwadiis naley maxamed macalim oo uu wiil ugu dhashay magaalada jowhar wiilkaasi oo loo bixiyey ducaale waxaan leenahay allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan wuxuu nooga yimid cabdishakuur maxamed xasan neero iyo cabduljabaar maxamed xasan neero iyo cabdulwaaxid maxamed xasan neero cabduraqiib maxamed xasan neero brofesor cabdulfataax maxamed xasan neero sabriin maxamed xasan neero iyo sanaciim maxamed xasan neero susaan maxamed xasan neero doctor samira maxamed xasan neero doctor xuseen daahir xasan calonge iyo cali daahir xasan calonge iyo doctor hibe maxamed xasan calonge firdowsa daahir calonge iyo aadan daahir calonge iyo hooyo dhuux cabdi xiife iyo aabe daahir xasan calonge dhammaantood waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibadda dalalka norway germany canada u k maraykanka australia india kenya waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan doctor cabdulkafaar maxamed xasan nero iyo doctor faa'iza cabdulwahaab sheekh oo arooskoodu uu ka qabsoomay degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin heesta ugu dambaysana waa heesta garan maayo waxay gube iyo fanaanka codka macaan allah u naxariistay cumar dhuule cali cumar mahdi iyada ayaana ugu dambaysa barnaamijkeenna hambaliyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayey ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan
gowraca beenkii idaarada cidlaa ka goohayo cadiyo dagaal nafta u gabyo ku geeraaray gabadhii marnaba ay gumaysanine gabadhii marnaba ay gumaysanine iga goo goo goo kantaana iga goo kantaana garan maayo waxay gubeen garan maayo waxay gubeen
gartayo wallah bilaaday
sida looma galo nafad garanaynay ku galmoon tahe qofunbow gurmada ruux geeriyo hoos yaal godkee
waxaan gabadayoon waxaad geysataba guudka u riteen gortan isidhi waad kaadhaynabaad geedigii wadeen dhaxan gabadayoon waxaad geysataba guudka u rideen gortan isidhi waad kaadhayna